halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o e da oo aad si toos inooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeen isniina siddeedda bisha juun sannadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed colaad xasan iyo saare cabdi axmed
ganacsatada iyo dadka soomaaliyeedba hadday qayb ka qaataan waxaan u malaynayaa in waxaa laysu geeyo horumar badan laga suubi karo iyadoon lagu hadlayn shirkad waayo shirkadaha waaweyn ee adduunka dhaqaalahoodii oo kale ma haystaan sharaa'igeedu waa mashruuc in la taageero waxlaqabashada dhallaanku ay tahay xaq
kaasi waxa uu ahaa faarax warsame liibaan oo ka mida ganacsatada magaalada muqdisho kana hadlaya kaalinta ganacsatadu ay ka geli karto la dagaalanka cudurka dabaysha waxaadna ku maqli doontaan barnaamijkeenna mawduucaasi goordhow qodobada kale oo aan idinku hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid a xubintii aragtida guuxa dadweynaha oo toddobaadkan ku saabsan murankii dhowaan ka oogmay dib u dhigista wakhtiga doorashada somalilan qaybtii shan iyo labaatanaad ee ugu dambaysay sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan ayaad maqli doontaan sidoo kale marka horese waxaaad ku soo dhowaataan war wixii dunida naga soo gaaray
hogaamiyaasha ka qaybgelaya kulanka g n ama g toddoba ee ka socda waddanka jarmalka ayaa maalintii labaad uguna dambeysay yeelanaya kulankooda isniinta maanta ah iyadoo diiradda ay saarayaan mawduucyada cimilada iyo tamarta waxaa sidoo kale ay wadahadallo la leeyihiin dhigagooda ka socda waddamada afrika ka hor intii uusan furmin kulanka ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama iyo hogaamiyaha jarmalka angela markel ay yeesheen kulan ay uga wada hadlayeen arrimo ku saabsan dalka ruushka iyo faragelinta uu ku hayo ukrain iyo cunaqabataynta ku saabsan dalkaasi ruushka ee nato ay ku rogtay angela markel ayaa warbaahinta dadweynaha ee jarmalka ee a r d u sheegtay in moscow ay tahay inay bannaanka uga jawaabto ama ka joogto bulshada g n ficiladeeda ku wajahan ukrain dartood waxay sheegtay inay jirto xayndaab aan la gudbi karin oo ku saabsan arrimaha waddankaasi guddiga ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay soo saareen warbixin ku saabsan in dalka eritrea ay ka jirto xadgudub ka dhana xuquuqul insaanka oo aada u baaxad weyn laguna hayo shacabka dalkaasi iyadoo dadka lagu eedeynayo xadgudubkaasina uu ku jiro magaca madaxweynaha waddankaasi guddigan ayaa waxa ay sheegeen in dowladda eritrea ay weydiisatay ama ay weydiisteen waa guddiga cidda wax weydiisanaysay inay booqasho ku tagaan dalkaasi balse aysan wax jawaaba ka helin dowladda iyada oo guddigu uu sheegay in shacabka eritrea ay u baahan yihiin difaac caalamiya islamarkaana la hormariyo gurmud loo fidiyo qaxootiga eritrea guddigan ayaa intaasi waxa uu ku daray in boqolaal kun oo eritreyaan ah ay maalin kastaba dalkaasi ka soo baxaan kadib markii ay u adkeysan waayeen xaaladaha adag ee ka jira waddankaasi madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa xisbiyada siyaasadeed ee dalkiisa ee kala qoqoban ugu yeeray inay mas-uuliyad muujiyaan hadalka master erdogan ayaa daba socda guushii doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi ee xisbigiisa e k p ee talada haya siisay aqlabiyadda shan boqol iyo kontonka kursi ee baarlamaanka master erdogan ayaa doorashada ka filayay saddex meelood laba kuraasta doorashada in xisbigiisu uu ku guulaysto si uu awood ugu yeesho in dastuurka wax laga bedelo taasoo isaga siinaysa awoodo dheeriya xisbigiisa islaamiga ah ee cadaaladda iyo horumarinta ayaa helay kow iyo afartan boqolkiiba codadkii la dhiibtay taasoo marka la eego aada uga hooseysa tiradii ay ku guulaysteen sanadkii hore ama afar sannadood ka hor taasoo ahayd konton boqolkiiba
habeen wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal si kastood noo dhegaydsanaysaan ba aynu ku bilownay ganacsatada dunida gaar ahaana dalalka horumaray iyo kuwo badan oo ka mid a kuwa soo koraya ayaa qayb ka qaata la dagaalanka cudurrada gaar ahaana kuwa dadaalada ka dhanka ah ay marayaan in la dabargooyo sida dabaysha oo kale ganacsatada soomaalida ah iyo geeska afrika ayaa inkastoo ay jiraan kaalmooyin bila'aadanimo oo ay xilliyada qaarkood fuliyaan haddana kuwa aanan ku baraarugsanayn arrintaasi ay jiraan waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin amuurtaasi la xiriirta noo haya madaxda shirkadaha ganacsi ee ka jira gobolka banaadir aqoon-yahanada waalidiinta takhaatiirta iyo waxgaradka kale ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidooda ku aadan qaabka ay suuragal u tahay in ganacsatada soomaalidu ay gacan ka geystaan dadaalada loogu jiro ciribtirka cudurka dabaysha oo ah xanuun naafeeya inta badan carruurta da-doodu ka hooseyso shanta sano faarax warsame liibaan waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadaha ganacsi ee xilligan ka shaqeeya magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay sida ugu habboon ee ay shirkaduhu u tabaruci karaan hay-adaha arrimaha caafimaadka ka shaqeeya iyo guusha arrimahaasi ka dhalan karta ganacsatadu awla waa ka qayb qaadan jireen iyo sharaa'igu xagga caafimaadka waxaan xasuustaa isbitaallo ay dhiseen cudur gaara oo fogaska u saaran ma jiro dhaqaalaha soomaaliyana maba buurnaba oo mid hay-ado iyo wax lagu fangareeyo oo qof keliya ama shirkad keliya ay bixin karto maaha laakiin ganacsatada iyo individualka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedba hadday qayb ka qaataan waxaan u malaynayaa in waxaa laysu geeyo horumar badan laga suubin karo iyadoon lagu hadlayn shirkad waayo shirkadaha waaweyn ee adduunka dhaqaalahoodii oo kale ma haystaan sharaa'igeenu tan labaad wallaahi runtii waa mashruuc in la taageero waxlaqabashada dhallaanku ay tahay xaq leannagu markaad aragtid cisbitalkii ugu weynaa soomaaliya ee dhallaanka iyo hooyadu waa cisbitaal banaadir markaad gasho waad calool xumaanaysaa marka haddii la ganacsato leeyahay iyo shacabka oo dhan ayay ku fiican tahay in fogaska la wada saaro inay wax wada qabsadaan xoogaa is-aaminaada soomaalida ee yaraatay ayaa problema ama hay-adaha maxalliga ah uu inta badan dee ina la barto weli ay marayso xaaladoodu waan filayaa haddii la iskaashado oo ganacsato iska daaya quraac maalina loogu talagalay in wax lagaga qabto arrimaha waa hal maalinoo quraacda la dhaafay hay-adaha waaweyn inuu yimaada waa caruur iskuulloo quraac maalin joojisay oo ku caawisay dad dhibaataysan marka wax weyn baan u malaynaya in laga qaban karo way fiican tahay waa cudurka runtii ugu dhibaatada badan ee caruur ku dhaca ee naafeeya in laga qayb qaatana way tahay sidoo kale sadiiq jaamac xasan oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa aaminsan in cudurka dabaysha wax weyn laga qaban karo haddii shirkadaha ganacsigu ay isu tagaan oo ay dhiirigeliyaan hay-adaha caafimaad ee ku howlan la dagaalanka cudurkaasi shirkadaha ganacsiga ah oo waddanka ka jiro waxay qayb weyn ka qaadan karaan dabargoynta cudurrada faafa sida dabaysha oo kale marka runtii waajib dheer ayaan ka saaran shirkadaha ganacsiga inay ka shaqeeyaan xagga caafimaad shirkadaha haddii ay dhaqaalo ku bixiyaan dhanka caafimaadka gaar ahaan dabargoynta cudurrada faafa sida dabaysha oo kale runtii waxaa sii kara arrintaas waxay keeni kartaa guul aad u weyn iyo in macnaha cudurka dabaysha uu ku yaraado waddanka waddanka waxaa ka jiro ururo caafimaada ka jiro ururadaas waxay u baahan yihin in la caawiyo dhaqaalo badan ma haystaan oo fan badan ma haystaan marka waxay u baahan in la kaabo marka shirkadaha ganacsi oo waddanka ka jiro waxaan u baaqi lahaa inay macnaha ururadaas caafimaad ay kaabaan si macnaha oo caafimaadka loo gurmado macnaha wax badan loo qabto cudurada faafa isla markaana carruurta u helaan caafimaad badan dadka ka hadlay doorka ay ganacsatadu ku yeelan karto taabagelinta arrimaha caafimaadka ayaa waxaa ka mid ah axmed maxamed daahir oo ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho waxaana uu xusay in haddii ay shirkaduhu muujiyaan ka qayb qaadashada howlaha lagu tabarucayo arrimaha caafimaadka ay ugu horreyso suulinta cudurka dabaysha ay taasi noqonayso tallaabo horumar leh oo ay dadku si weyn u soo dhoweeyaan waxaan isleeyahay shirkadaha maadaama bulshadooda ay dhex joogaan ayna ka shaqeeyaan bulshada dhexdeeda waxaa ka saaran mas-uuliyad ayaa ka saaran inay bulshada ay ka dhex shaqaystaan ay wixii ay bulshada ka helaan ay dib ugu celiyaan waana mid qof kastoo ama organisation kasta ama shirkad kastoo dal joogto ay tahay inay u adeegto bulshadeeda marka arrintaas waxaan dhihi lahaa oo keliya kuma eka xitaa dabayshe waxay fiicnaan lahayd in xitaa waxyaabo kaloo intaa ka badan inay qabtaan waxaan dhihi karaa guul weyn ayaa la gaari karaa bulshadu waxay u baahan tahay inay isdaboosho ciddii wax haysatana ay qaadato mas-uuliyadda cidda kale aan waxba haysanin marka waxaan isleeyahay bulsho badan oo dhallinyaro ah oo yaryar oo ay dhici lahayd inay waxyeelo gaarto ayay ka badbaadin karaan taasna waxay faa'iido u tahay dalka waxay si dadban iyo si toosa iyaga naftirkoodana way ka faa'iidi doonaan waxa ugu muhiimsan ee in la qabta ay tahana waa arrimahaas noocaas oo kale ah arrintaas saas ayaan leeyahay waana arrin loo baahan yahay in oo aad ay shirkadaha ugu baraarugsanaadaan bixiyaanna qaybta uga aadan bulshadoodana u sameeyaan ugu dambayntii ditoor bashiir maxamed cabdalla oo ka mid a takhaatiirta wax ku soo baratay dalka dibaddiisa balse iminka ka howlgala magaalada muqdisho ayaa cabiraya dareenkiisa ku wajahan faa'iidada ay yeelan karto haddii ganacsatadu ay qayb ka mida dhaqaalahooda ku biiriyaan wax ka qabashada cudurrada faafa sida dabaysha oo kale xaqiiqtan waa wax aad u wanaagsan in shirkadaha ganacsi ee ka jira magaalada muqdisho ay ka qayb qaataan tawarcaadka loogu fidinayo hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgal arrimaha caafimaadka gaar ahaan dadaalka loogu jiro ka hortagga cudurka dabeesha oo ah cudur naafeeya carruurta da-dooda ka yar tahay shanta sano arrintan caalamka oo dhan way ka dhacdaa laakiin dalkeennu kuma badna in ganacsatadu ay ka howlgalaan arrimo noocan oo kale ah oo wax loogu taraayo ka hortagga cudurka dabeesha haddii aan ahay dhakhaatiirta soomaaliyeed waxaan usoo jeedinaynaa in ganacsatadu soomaaliyeed ay isku xilsaaraan sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen eritirka cudurka dabeesha taasoo ay faa'iido badan ugu jirta carruurteen soomaaliyeed islamarkaana ah tallaabada keliya loo cidabtiri karo cudurka dabeesha waayo gacmo badan ayaa shaqo fudud qabtaan sidaas ayay soomaalida ku mamaada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay waryaheena xasan kaafi qoyste waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa sidoo kale doorka ganacsatada ee la dagaalanka dabeysha wax ka weydiiyey ganacsade faarax warsame oo isna faarax maax oo la yidhaahdo weliba kuna sugan magaalada nairobi
shirkadaha ganacsigu tabarucaad ma ka geysan karaan dagaalka ka dhanka cudurka dabaysha iyadoo aynu ognahay wadamo fara badan oo adduunka ka mid a ganacsatada iyo shirkadaha waaweyney inay ku dadaalaan sidii ay u barbar socon lahaayeen oo ay taageero ballaaran oo tabaruc ah ugu samayn lahaayeen shirkadaha iyo mashaariicda maxalliga ah iyagoo markaasi kaashanaya shirkadaha caalamiga soomaaliya aad ayay ugu yar tahay ama kama jirtaba shirkado gaar loo leeyahay oo ka qayb qaata arrimaha guud ahaanbaa caafimaadka gaar ahaana dabaysha hase yeeshee waa ay jiraan dad wacyigoodu uu bisil yahay oo ku dadaala in ay wixii ay kari karaan ka geysta gacan toddobaadkan waxaa aan la kulannay oo magaalada nairobi ka mid a ganacsatada halkaasi ku dhaqan cali maa xasan oo shirkadaha dhinaca isgaarsiinta iyo weliba dhinaca raashinka iyo gaadiidkaba meelo badan oo soomaaliya ka howlgala lana shaqeeya hay-adaha dhinaca ololayaasha caafimaadka maax oo ka hadlaya bal inay suurtagal tahay in tabaruc ay ganacsatadu ka qaadan karaan si loo ciribtiro cudurka dabayshana waxa uu yidhi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo cali maax kana mid ah ganacsatada xaafadda islii anada tay meelo kale oo gobolka soomaaliya soomaaliyana qaybo bakadan tago in badanoo ka mid ah arrinta ayada ah oo dabaysho haddii dadka soomaaliyeed ama muslimiinta isku tashtaan waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol inay wax ka qaadan karaan sababtoo ah midnimada waa shayga asalka oo wax walba lagu gaari karo cudurka dabaysha aan ognahay daaswaay anigu waxaan ku talin lahaa dadka ganacsatada inay hogaan iyo dhaqan sida hadda guddiga ganacsatadao kale ay mar walba abaabulo iyo konagshiin fara badan ay sameyn inay sameeyaan dadku qaaraan laga aruuriyo waxyaalo oo commission la sameeyo biqadri maa wax laysku dardaro kadib dadka masaakiinta dadka liito ilaa xad gaariyo loo gado dadka la caawi biqadri maa wixii awood ah waa tahay maaxow waxaa jira shirkado fara badan oo aad ka warhayso oo dalka kenya ka mid a ama isgaarsiinta ha noqoto ama kuwa caafimaadka ama kuwa howlaha kale ee gaadiidka ka shaqeeya oo mar walba gurmadka hay-adaha caalamiga ah kala qaybgala iyo kuwa maxalligaaba marka laga hadlayo masiibo markaasi soo dargasha sida cudurkan hadda dabaysha oo soomaaliya meelo badan oo kamida ka jira kaalinta ay ganacsatada ka qaadato marka aad gudaha joogto soomaaliya ama halkan kenyaba gaar ahaan xaafadda islii maxaad ka tilmaami kartaa wax badan ayaan ka tilmaami karaa sababtoo ah anagu hadda waxaan nahay ganacsatadii nairobi gaar ahaan xaafadda islii gudiga ganacsatada mar walba xiriir aan leenahay connection aan leenahay mar walba kulamada shirarka wax walbaan kala qayb galnaa waxaanan rajaynayaa arrinta ayada in la xoojiyo la dhiirigeliyo gaar ahaan markaan soomaaliya usoo dhanac mar walba soomaaliya ayada waa meel aan tagno gaar ahaan qabaladan jubbaland puntland gaar ahaan muqdisho ayadana sidoo kale dadku ganacsatay leeyihiin waxay leeyihin xawaalado shirkada waxay leeyihiin isgaarsiin dadkaasoo dhan waxaa loo baahan yahay inay ka midoobaan arrintan ayada ah ay hal meel kaga soo jeestaan cudurtan dabaysha waxaa waxaan boqolkiiba boqol aaminsanahay cudur la dabargoyn karo inuu yahay waa haddii ay dadku isku tashtaan boqolkiiba percentage hadday wax bixiyaan dowladda marka ayada ah ayadana awooddeeday bixinaysa dadku ganacsatana waa inay wax un la yimaadaan sidaas ayaan qaba anigu dadaalka ganacsatada shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryar ayaa isi soo tarayay iyagoo la shaqaynaya hay-adaha maxalliga ee dhinaca caafimaadka dhowaan ayuu ka soo laabtay cali maa xasan gobolka jubbooyinka waxaanu sheegay inay jiraan jaaliyadaha qaar ka mida oo ka qayb qaatay dabargoynta cudurka dabaysha dabcan way jirta arinta ayadaha jaaliyadaha inta badan qaarijka jiro wadamadan yurub ama america mar walba waxay aada u taageeraan una una garab istaagan yihiin waxa ka jira maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo hadda ka hana qaaday mar walbana waxaysan commission iyo wixii awoodada ayay mar walba gudiya u joogo waxa u joogo dad ay ku kalsoon yihiin mimbar ah magaalada kismaayo ayagay la soo xidhiidhaan biqadri ma wixii awoodooda ayagay kusoo aadiyaan dadka ayagana guddiga ganacsatada kale ayay wax ka qaataan waxayna ku fuliyaan hadba baahida jirto ee mashaariicda ayadoo lagu horumarin karo
kaasi waxa uu ahaa cali maax xasan oo ka tirsan ganacsada magaalada nairobi oo u warramaya waryahayaga yaasiin ciise wardheere saara waa tahay haddaba ahmiyad intee la eg ayay leedahay in la ilaaliyo howlaha caafimaad gaar ahaana tallaalka caruurta iyo shaqaalaha ka shaqeeya waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa su-aashaasi waxa uu hordhigay doctor cabdifataax maxamuud ibraahim oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada hargeysa berina ka ah ama qeybna ka ah kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda golis ee magaalada hargeysa aad baad umahadsan tahay sahra waryaheena waxa uu soo diray warbixin magaalada hargeysa oo ku saabsan arrimahan la xiriira doodan ku saabsan ama barnaamijkan aan kaga hadlayno dabaysha iyo ganacsatada doorka ay ka qaadan karaan sidii loo dabargoyn lahaa tujaarta ama ganacsatada dalalka horumaray waxay gacan ka geystaan ama ku bixiyaan dhaqaale mashaariicda ay ka midka yihiin adeegyada caafimaadka oo booliyadana ay ka mid tahay inkastoo dalka soomaaliya ay dhinacyo badan oo caafimaadka gacan ka geystaan ganacsatada soomaalida haddana ka hortegista booliyada weli ma fahansanaa inay gacan uga baahan tahay cabdirasaaq abshir xirsi cabdirasaaq garweyne waa agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka puntland wuxuuna tilmaamayaa inaysan weli u bislayn ololayaasha tallaalka booliyada ganacsatada dalka dadweynuhu ama ganacsatada ama waxgaradku ma ka qayb qaataan barnaamijka caafimaadka guud ahaan haddii la rabo ha oo xarumay dhisaan dadweynuhu qayb bay ka qaataan dhinaca caafimaadka qaybaha qaybihiisa kala duwan markii dhinaca tallaalka laga hadlayo maya kama qayb qaataan ganacso kama qayb qaadato haddii laga kuidmahayo waxgaradka kale iyo odayaasha kama qayb qaataan oo marka laga hadlay taal cambaynka booliya badanaaba waxaa keliya oo wax ka qayb qaataa ama wax ku bixiyaa waa hay-adaha caalamiga ah laakiin dhinacaas shacabkeenu weli war cudurkaas waxaa la yidhahdaa boolio caruurta waxyeelaa dhibaatuu noo geysanayaa sidee baanu qayb uga qaadanaa dardargelintiisa iyo xoojintiisa iyo kahortagiisa weli shacabka uma bislaan waxqabadka iyo aqoon-yahanada iyo maxaa ladaa isha ganacsatadu weli daskuyan kamaysa hadlin laakiin dhaqaalaha waxaa lagaga qabtaa wuxuu boqolkiiba boqol ka yimaadaa heedaha caalamiga ka yimaadaa ama kuwa ha ahaadeen donorska ama ha ahaadeen kuwa implementation sameeya oo fulinta sameeya ha ahaadeen labada qolay u badan yihiin dadka wax ku kaalmeeya barnaamijkaas dadaalka xooggan ee ay ku bixiyaan beesha caalamka ololayaasha la dagaalanka booliyada ayaa keentay in laga maarmo gacanta ganacsatada laakiin waxaa la rumaysan yahay ganacsatada ama tujaarta oo dhankooda xoogga saaraa inay sahli karto ka hortegista iyo gaarista deegaanada aan weli la gaari karin sababo dhaqaaluhuna uu ka mid yahay
waa runtaa waa arrin aada u fiican laakiin dhinacyo kale ayaan ganacsada badanaaba usoo bandhignaayo ka qayb qaadashada sanaba beecabtirada iyo kaalmada isbitaalaadka iyo xarumaha caafimaadka waanu way nagala qayb qaataan dhaqaaladay ku bixiyaan way ururiyaan runtii goroway kaalkacyo boosaaso iyo isbitaalaadkooda laba kun iyo saddex iyo tobankii dhaqaalo badan baan u ururinay oo ku bixinay laakiin dhinacan tallaalka weliba gaar ahaan boolyada maana samayn hawsha hadda adig sid oo ah in aan ganacsada iyo waxgaradka aanu ku boorino inay ka qayb qaataan ama lacag ku bixiyaan barnaamijkaas maana samayn waxaana u samayn weyne xoogaa waxaanu isniri ama se weli dadku gaarsiisnayn maxadaa fikrad ahaan ama aqoon ahaan ama u bislayn in arrintaa maarata aad ay dhaqaale ku bixiyaan laakiin qaybaha kan kala kala kala maaragtay kala kala maaragtay kala xiriirka markaan u baahano ganacsatada waaweyn ee puntland ayaa dhankooda qaba inay gacan ka geysan karaan inay qayb ka qaataan caafimaadka ubadka sida uu v o a u sheegay faysal axmed warsame oo ah maamulaha shirkadda soo dejinta daawooyinka iyo xarunta caafimaadka ee qaran waa ka geysan karaan waxaa qaabka looga geysan karana waxaan u aaminsanahay inay tahay in la soo baraarujin marka hore dadka casimaa la baraarujiyo oo la tusaalayo waxaan waxay yihiin waxay mujtamaca u talayaan talaalka imbacti u keenayo in prevention ay tahay oo dadkan berito in lacago badan lagu daaweeciyo caruurteenii ay ka habboontahay in kortag la suubiyo waxaana ay soo wadeen dad anaga ahayn oo lacago ku bixiyo xilli badan haddana ay tahay inaan mas-uuliyadda qeyb ku yeerno waxaan aaminsan ay qeyb weyn ka geshan karaan dadkuna ay ogol yihiin wixii saas looga baraarujiyo contribution ay suubin karaan somalia waxyaaba ka badan bay lacag ku bixiyaan oo ay geystaan dadka soomaaliya oo dad aad waxaa waxbixinta ku fiican faysal wuxuu aaminsan yahay in loo baahan yahay in bulshada la baraarujiyo lana taabsiiyo dhibaatada dhabta ah ee ubadka gaar ahaan fayraska booliyada number one in la suubiya waa isla waxaan ka hadlaynay in macnaha marka hore la suubiya in la soo qaado waa documentary ama waxyaaba filimaan oo kale ah ama bosteris tilmaamaya qofka fayow kow qofka aan ku dhacay qofka siduu noqdo ka dhigayo iyo haddii la talaalay sida uu noqonayo difaaciis uu noqonayo uu prevention usuubinay ka hortaga cudurkii waxyaabaha tusaalooyinkaas marka laqso dadka soomaaliyeed ama t v-yada ama idaacadaha ama meelo badan dadka isugu yimaada la tuso oo dareenkaas marka uu abuuro muddo aan ku leeyahay lix bilood oo kale dadka la baraarujiyo marka dambe contribution waxaa la suubin karaa in laga qaado lacagahaas oo dadku ay bixiyaan fundraising loo suubi taasna waxaa loo isticmaali karaa culimada odayaasha soomaaliyeed ganacsatada qaybaha bulshada dhan haweenka dhalinyarada jaamacadaha iskuullada la dareensiiyo si ka bacdi waxaan aaminsanahay inay fudaani doonto inay qayb weyn ka geystaan waana aaminsanahay dadka soomaaliyeed dad nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
aad buu mahadsan yahay waryaheena nuux muuse barjeeb dhegeystayaal cilad xagga farsamada ah awgeed ka raalli ahaada warbixintii aan idiin ciyaari rabnay ee hargeysa waxaa kasoo hormaray warbixintaasi garowe ee nuux aad dhegeysanayseen haatana aan dib ugu noqono warbixintii waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac cabdiwahaab maax waa madaxa xidhiidhka guud iyo weliba waxqabadka bulshada ee shirkada isgaarsiinta ee telesom ugu horeyn ba haddaan ku weydiiyo dhowr nooceeya ayay shirkadu ka qaadataa wacyigelinta iyo weliba la dagaalanka iyo xakamaynta cudurka dabaysha anagu shirkad isgaarsiin ahaan maadaamanu nahay shirkada isgaarsiinta wadankan ugu horeysa qeyb muhiima baanu ka qaadanaa xanuun marka laga shaqeynayana waxaweye siyaaro kala duwan baa looga qaataa qeybo kala duwan baa looga qeyb qaataa waaye haddaan cabdiwahaab gaar usoo qaadano waxaa tidhi door muhiim amaba qeyb muhiimaanu ka qaadanaa cudurkan dabayshana wax bulshada saameeya islamarkaana si guud loogu jiro dadaal sidii loo ciribtiri lahaa amaba bulshada looga dabargoyn lahaa muxuu yahay doorka muhiimka ka qaataan wallaahi cabdixakiimow haddaan doorka muhiimkanu ka qaadano kuusoo gaabiyoon kuu sheego sidee dabadee xanuun marka la dabargoynayo daaweyn baa kamid a wacyigelin baa kamid a waxa kamid a mataqaanaa waxyaalo badan oo kala duwan anagu ma nihin dhakhaatiir caafimaad oo caafimaad ka shaqeeya laakiin waxaanu ka qayb qaadan karnaa waxa weeye inaanu bulshada wacyigelinta ka qayb qaadano oo bulshadii ay ogaato oo ay barato xanuunkani waxa uu yahay dhibka uu leeyahay iyo qaabka ugu fudud ee xanuunkan loo ogaan karo ama looga hortegi karo siyaabaha ugu fudud ee looga hortegi karaa waxa weeye ama wacyigelinta loo samayn karaa ama in idaacad la maro ama in television la maro ama in baabuur inta microphone la saaro magaalada lagu wareego oo magaalooyinka lagu wareegiyo baadiyaasha laakiin annagu waxaanu samaynaa minis intaaba ka effectivesan oo ka fudud kana gaari og waa nidaamka s m s-ka laydhaa ama fariimaha gaagaaban waxaanu u diraa bulshada waqtiyada la sameynayo ololayaasha ciribtirka cudurka dabaysha fariimo gaagaaban oonu u dirno dhammaan macaamiishayada joogta dhammaan daafaha somalilan taasoo qof kasta iyo qoys kasta iyo ilmo kasta iyo qof kasta oo mobail isticmaalaba gurigiisa iyo goobtiisa ugu tegi kartuu ku ogaanayo barito ama maanta inay tahay maalintii talaalka waanad garan kartaa effectivenesska iyo saameynta ay yeelan karto in qof kasta ogaado in ay taagan tahay waqtigii talaalka oo hooyadii diyaargarowdo aabihii diyaargaroobo ilmihii laftiisiina u diyaargaroobo kii xataa goobta caafimaad ka shaqeynayana u ogaado in dadku iman doonaan dadkii informal yihiin oo dadkii warkii ogyihiin marka waxa weye waa minis aan odhan karo wuxuu ka saameyn badan yahay dhammaan waxyaalaha kale loo isticmaalo wacyigelinta way bulsha ahaan markaynu leenahay de technolojyadii oo kale waxyaabaha aadka bulshadii u dhexgalay ee saameynta ku yeeshay ma qiimeyseen imika tusaale ahaan oo kale de bulshadeeni oo kale xagga wax akhriska oo kale amaba wixii literacyga la odhanayay oo kale ay bulshada aada u hooseyso sida ay saameyn u yeelato amaba ay fariintaasi la gudbinayaa si rasmi ciddii rasmiga ahayd loogu talagalay u gaadho si cudurkiisa aad soo tilmaantay loogu diyaargaroobay taasi qiimeyn ma ku sameyseen si waxooga maka haysaan cabdixakiimo intaanan jawaabtaada u gelin si aan tii hore kugu dhammaystiro miiniska wacyigelineed ee aanu isticmaalnay maaha keliya smska ama fariimaha gaagaaban waxaan sidoo kale soo saarnaa magaasiin aanu saddexdii biloodba mar soo saarno oo aanu kusoo bandhigno waxqabadka shirkadda iyo arrimo muhiima oo wadanka iyo bulshadaba taabta waxaa magaasiinkaasi uu leeyahay bej gaar oo aanu ugu talagalnay caafimaadka iyo wacyigelinta caafimaad xanuunka dabaysha ama booliyadu wuxuu ka mid yahay xanuunada sida gaarka ah buggaas loogu qoro ama mararka qaar loogu qoray looguna faahfaahiyey si ummadeenna iyo dadka wax akhridaa ay u baran karaan horta xanuunkani muxuu yahay aslan maxaa lagu gartaa muxuu dhib leeyahay siduu wuxuu yeeli karaa ilmaha ama qofka weynba wuxuu yeeli karaa sideese looga hortagi karaa si faahfaahsan iyo warbixin faahfaahsan annagoo kaashanayna dhakhaatiir aan wada shaqayn leenahay oo aqoon dheer u leh xanuunadan ayaanu wacyigelinta qaybtaa kaga qayb qaadanay haddii aan usoo gundadego su-aashaada ah ma cilmi baadhis ma ku samayseen oo cilmi baadhis gaara ma ku samaysay bal fariinta aad u dirtaan booliyadu siday u gaadho haddaan su-aasha kaaga joogo waxay cilmi baadhis ku gaar ah booliyada ma aanan samayn laakiin waxaanu samaynaa cilmi baadhiso ku saabsan effectivenesska ama heerka saameynta uu gaadho smsku iyo fariimuhu bulshada siday u gaadhaan waxaa muuqatay smska ama fariimaha gaagaaban ee la dira ee loo dira dadka macaamiisha ah ama dad bulshada kala duwanba loo diraa inay ka saameyn badan yihiin kana gaadhitaan badan yihiin kana ogaal dhow yihiin qofka waayo fariimaha gaagaaban imika keliya maaha fariimo fariimo u sida dadku imika waxay isticmaalaan adeegga la yidhaha mobile maniga oo lacag sida waxa soo dhaca fariimo gaagaaban oo lacag sida ama lacag xawaaladeed sida ama lacag mobile lagaaga soo diray sida marka mar alla marka qofku fariino usoo dhacdo wuxuu ku degdegaa inuu akhriyo fariinta mobilkiisa kusoo dhacda fariinta mobilkiisa kusoo dhacda waxay noqon kartaa in xawaalad dibadda looga soo diray ay tahay waxay noqon kartaa inay tahay fariin zaad ama sheegaysa mobile money ama lacag qof kale oo mobile kale uga soo diray waxay noqon kartaa fariin caafimaad oo sheegaysa booliyada waxyaalaha lamid a markaa qofku mar kastoo ay fariin deg deg fariina usoo dhacdaba waa akhriyaa waxay keenaysaa markaa qof kasta oo mobile haysta inuu akhriyo fariintii markaa soo dhacday ee ku saabsaneed booliyada marka la diray waqtigeed ay tahay
guud ahaan marka leenahay shirkada telesom waxay ka mid tahay shirkadaha ka qeyb qaata kaalmeynta tusaaleahaan dadka jilicsan muddooyinka ugu dambeeya oo kale dee markaynu ka hadlayna jaamacadaha oo kale haddii ad noqoto waxbarashadii oo kale oo aad iyadana taageero ka geysataan haddii noqoto caafimaadka oo taageero ka geysataan suurtagal ma tahay in caruurta uu ku dhaco cudurka dabaysha oo inta badan dee naafan noqda waalid ahaan culays ku yimaado ilmihii yaraa culays ku yimaado mustaqbaliyan taageerooyinka noocaas iyada siad u aragtaa inay door ka qaadata wallaahi cabdixakiimow kolley dee shirkaddu waa runtaa mas-uuliyaad badan baa bulshadeeda ka saaran oo corporate social responsibility ama corporate social investment waxay yidhahdaan ama in shirkaduhu ay bulshada wax la qabtaan iyo wax horumarinta bulshada ka qayb qaataan waa arrin muhiima waana waxyaalaha aanu wax badan ka qabanno dabcan caruurta xanuunada la nool ama xanuunada ku dhacan waxay yihiin dalkeena waxyaala in si gaara loo tixgeliyo ama il gaara lagu eg ay tahay haddii aan ka hor dhaco shirkaddu iminka waxay sponsor garaysaa ama ay damaanad qaaday baahidooda daawo ilaa boqol caruur ah oo qoysas danyara kasoo jeeda oo la nool xanuunka macaanka waad ogtahay cabdixakiimo xanuunka macaanka waa xanuun lala noolaado ee maha xanuun la daaweeyo qofka xanuunkaasi ku dhacana wuxuu u baahan yahay inuu daawo joogtaa qaato intuu nool yahay waxaana dhakhaatiirtu sheegaan haddii qofku daawada si proper ama si toosa u qaato inuu xanuunkaa cimrigiisa isagoo yaraan isagoo shan sana hadduu ku dhaco inuu sagaashan jir ku gaari karo waxaa jira ilaa boqol caruuran markaa ka damaana oo qoysas danyara ka dhashay oo aan ka damaano qaadnay daawooyinka macaanka inay qaataan annagoo kaashanayna bartinarka yaga global polyclinic oo ah isna goob caafimaad oo lagu daweeyo xanuunada kala duwan anaguna ka taageerno qeybta caruurta macaanka qabta tan haddaan usoo gundadegno booliyadu inkastoo ay tahay dadka ay ku dhacdo iyo xanuunada iyo kaysaska ka yimaada sidaan warbixin ku qaatay inkastoonan ahayn xirfadle caafimaad haddana waa kaysas aada u yar welina waxaad moodaa inayna na soo marin mar iyo laba toona laakiin markay noo yimaadaan kolley dee waajib baa naga saaran ilmaha iyo qofka weyn ee bulshadana xanuun musmina ama aada u adaga ku dhaco inaanu qeybteeda iyo mas-uuliyaddeeda ka qaadano waana waajibna saaran oon rajaynayno inaan markay noo timaado aanu qeybteeda iyo halka ugu wanaagsan weliba ka geli doono kaasi waxa uu ahaa cabdiwaxaab maax oo isagu madax ka ah shirkadda telsom ee magaalada hargeysa wuxuuna ugu waramaya halkaasi cabdixakiim maxamuud shirwac saaray waa sidaasi maax waxa uu ka tirsan yahay saraakiisha sarsare ee shirkadda telsom haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dareenka dadweynaha
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubinteenni dareenka dadweynaha xubinteenna dareenka dadweynaha oo aalaaba aan bulshada ku hadla af soomaaliga amaba ku dhaqan deegaanada soomaalida aan la wadaagna dareenkooga ku aadan aadba mawduuca amaba qodobka toddobaadkaasi taagan islamarkaana ay sida weyn bulshada u hadalhayaan amaba la isula dhex marayo hadda waxaan ku suganahay bartamaha magaalada hargeysa gaar ahaan goobta caanka ah ee loo yaqaano khayryada halkaasoo ay dadweyne kala duwan isugu yimaadaan islamarkaana aaraa iyo afkaar isku dhaafsadaan dareenkoogana ku wadaagaan xubinteenna dareenka dadweynaha ee toddobaadkan oo idinka imanaysa magaalada hargeysa waxa aynu ku soo qaadan doonaa amaba aynu dadweynaha dareenkooga kula wadaagi doonaa muddogodhintii ay sameeyeen dhowaan golaha guurtada somalilan ee ay ka biyadiideen xisaabta mucaaridka ahi hase yeeshee kadib wadahadal dhex maray labada xisbi mucaarida iyo xisbilxaakimkii xukuumadda goobjoog ka ahayd heshiis wadajira si rasmiya looga soo saaray taas oo la isula gartay in ay doorashooyinku dhacaan bartamaha bisha labiyo tobanaad ee sannada labada kun iyo lix iyo toban iyadoo go'aankaasi uu yahay mid ka duwan go'aankii hore u soo saareen golaha guurtadu islamarkaana taas ay keentay in golaha guurtadu ay ku gacan saydhaan dadweyne kala duwan ayaa goobtan ku sugan islamarkaana aan la wadaagi doonaa dareenkooga ugu horrayn ba haddaan dhinacaasi ka soo bilaabo adigoo magacaaga ku bilaabaya muxuu yahay dareenkaaga ku aadan mawduucan
iyagaa dan leh oo dadka wax ka doonaya waa inay xalkii keenaan haddii kale waa inay gacmaha taagaana yidhaahdaan dadkiiyo waxba idinma hayna tasada
aan hore uga sii socdo adiga seed u aragtaa anuu waxaan u arkaa si khilaafkan goor walba taagan loo daaweeyo waxa weeyaan imika dee doorashooyinka cusbaaba bay nagu soo dhow marka waxa weeyaan imika nidaamkan aynu ku soconno goor walba ee muddo kordhinta iyo khilaafkan si looga baxo waa in qorshe cad oo dastoorku qeexayo oo aan mar damba muran meeshaa uga iman waa in lagu heshiiyaayo arrinka iyo dastoorka nidaamkiisaba dib loo eega dabeedna haddii ilaahay yidhaahdo marka wixii imika ka dambeeya imika arrinkan muranka dib uu iska dhammaan doona insha allah wixii imika ka dambeeya iyo mustaqbalka dambe si aan murankan iyo muddo kordhintan dambe aana inoogu iman iyo wareerkani yaa waa in go'aan laga gaadhaayo dawladdu maamulka iyo cidda u xil saaran doorashooka inay qabato la caddeeyo oon qoloba qolo ku riixin oo caddaan laga dhigaa bayaan marka ciddii markaa ku fashilantay ee arrinkaa ka soo bixi weyda dee waa inay waddanka dhinac iskaga taagtaa oo wixii la samayna markaa la sameeya waayahay adu sidaad u aragtaa anu waxaan u arkaa sharciyaddu inay kala dhiman tahay waa in la dhammaystiraa sharciyadda marka la dhammaystiro sharciyadda waxaa la heli karayaa go'aan saxa intaanu sharciyaddu laakiin lagu dhaqmayn ama aanay lahayn waddo loo maro waxay noqonaysaa un wareer waa salaaminta waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dadweynaha kala duwana ku dhaqana caasimada somalilan ee hargeysa ee ka qayb qaadanaya barnaamijkeena dareenka dadweynaha oo aynu toddobaadkan amaba usbuucan aynu kaga hadlaynay een khilaafka muddo kordhinta ka dhashay ee muddooyinka ugu dambeeyey lagu lagu kala aragti duwanaa ee somalilan ka taagnaa waxaa suurtagala in usbuucan usbuuca xiga aad fursad u hesho islamarkaana barnaamijkan laga soo tabiye magaalo ka mid a magaalooyinka aad ku nooshahay islamarkaana aad dareenkaaga la wadaagto dadweynaha kala duwan ee soomaalida ee ku dhaqan eena dunida daafaheeda tin intiina barnaamijkan oo kale isugu imi doona waxaan dhinacayga idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay haatanna dhegaystayaal goordhow idinkoo maqli doona ee qaybtii shan iyo labaatanaad ee ugu dambeysay ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan haatanna aynu ku horumarno barnaamijka dareenka dadweynaha dabcan weyna sii daynay haatanna kusoo dhowaada qaybtii shan iyo labaatanaad ee sheekadii lama huraan ee kasoo maaxatay maskaxda wariye cabdulqaadir maxamed mursal
kusoo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib udhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobay ooay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii shan iyo labaatanaad islamarkaana ah qaybta ugu dambaysa aan ugu soo gebagabaynayno sheekada
cali baashiyow waa ilaahay mahaddiis waan maqlay in arrintii la xalliyey oo si fiican ay ku soo dhammaatay runtaa waaya ardoy laakiin waxaa ka sii wanaagsanaan lahayd in albaabka layska xidho oo dhibkoo dhanba nooga imaanaya ardo waa runtaa cali baashiyow laakiin waxaan ku ogay inta jikre iyo kuwa la qayri jiraan lagama yaabo horumar iyo nabad in la helo
waa dhab laakiin waxaa loo baahan yahay arrintaannu inaanay soo noqnoqon ileen ilaah wuxuu naga dhigay bini aadam caqli leh
waa dhaba taasi sidee bay ku suurtogelaysaa ardoy inta qaarkeen ay ku fikirayaan inay siday doonaan u dhaqmaan oo bulshada dhinac iska mariyaan oo naftooda oo keliya wax la doonaan saxba ha ahaato ama qalad ma u malaynayo inay nabad dhacayso alleilahe run waaye allow run waaye wallee run waaye waxaan sax ahayn in la yeelan waayo qorshe lagu horumarinayo degaanka oo goor walba lagu mashquulo dibudhaca tubcaano ardoy mushkiladaha soo noqnoqonaya ma aha mid u keenaysa tubcaano horumar waxaa loo baahan yahay in si dhab ah wax looga qabto waxaa sababaya nabadgelyo xumada
rooblow waa iska caddahay waxa keenay nabadgelyo la'aanta waana in laga hortagaa fallalka hadda dhacay oo kale sida isbaarada cusub uu dhigtay jigre waxaan qabaa aniga xataa hadday nagu kallifto xoog inaan u adeegsano walla runtaa waaye taasi way jirtaa innaguse waxaannu qabnaa haddii aannu nahay reer tubcaano in layswada qanciyo oo aan haba yaraatee la adeegsan xoog iyo qori toona rooblow ilaa intee laysqancinaa isqancis muxuu yahay xaalka waaba xumaadibe maya calibaashiow sidaa ha dhihin marnaba lagama quusto isqancinta iyo waxisu sheegga taasoo aan muddo badan ku soo soconnay tubcaanoodna nabadda ay maanta ku faanayso ay ku gaadhay ardoy waxay ila tahay in shirkan soo socdo aan la kala maqnaan oo looga hadlo maxaa dan u ah tubcaano nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda hallayla sax waaye calibaashiow shaahiiba waa naga qaboobay ardoy hoo noo soo kulule keena idinka soo beddelee aniga naftigaygu waa raagay oo waxa soo fool leh baskii ugu horreeyey ee meesha aan ka dhaqsado aya nabaday nabaday sidaa ugu kalna waa inoo saas waa inoo saas waa inoo saas
waan ku sheegayaa tahliilow waan ku sheegayaa abbaaya ha isheegin ha isheegin abbaaya hooyoy hooyo laa maxaa idin haystaa heedha ku murmaysiin iga qalee aan ku dhaha ma xubo iga qalee hooyoy hooyo macaan hee hooyo waa beenteed oo maxaa beenteeda mayadaaba waxii sheegto ila hadashay hooyo maxay sheegi kartaa hooyo oo run ah hooyo aan kuu sheego ii sheeg hooyo waa maxay waxa layga qarinayaa hooyoy haddaad run rabtid tahliil wuxuu rabaa inuu raaco dhallinyarada xaafadda oo hadduu raaco maxaa ku jaban oo israacaan oo ula soo cayaaro oo meelahaas balliyada iyo durdurka iyo meelahooda ay ku soo cayaaraan hooyo maxaa ku jaban walba waa- waa- waa- waa raaci jiree taa wiilka hooyo wax- war sheekada ka daa wuu raaci jiray ah xagguu u raaci jiray he ma intaa waxaan ahayn baa jira maya hooyo hooyo aynu hadda isfahanno inuu raaco oo la soo cayaaro oo ay meelahaas isla soo marmaraan waa dhallinyare maaha eh ma wax kalaa meesha ku jira bal ii sheeg maxay wax kale u jiri waayeen hooyoy warkii hore war soo dhaaf wiilkaada haddaba la hadal tan iyo daraadba waxay ku wada tashanayeen qaar ka mid ah dhallinyarada xaafadda inay tahriibaan yaa naa maxaa tiri way tahriibayaan
allah alla tolaayo tacabkaybe waa tahriibayaana waa tahriibayaana naa warkaas ma iga hubtaa muxuboy warkaasi war jira ma yahay haa hooyo waan hubaa adigana waad ogaan doontaa waa maxay tahliil waxa ay gabadhu sheegaysaa muxuba maxay sheegaysaa tahliilow warkaa maxaa ka jira la sheegaayo hooyo malaha way iska alifatay mana aha wax jira hooyo yaa waryaa ma waxaadan maalmahan oo dhan ku wada tashanaynin geedka guriga nala dariska ah adiga iyo dhallinyarada xaafaddaba waryaa tahliil hooyo wa- runta ii sheeg warku warku hooyo ma jiraa oo ma runbaa aniga warkaasi maaha mid ii anfacaye maaha mid ii anfacaye hooyo runta haddii aan kuu sheego aniga arrintaas waan jeclahay hooyo ilaa warku waaba jiraa hooyo hooyo tahliilow waxaan jikada ilaa warku waaba war jira anigaanba waxba ogeyn gabadhu waxay ii sheegayso tahliilo hooyo waxaan jikada ugu jiraa waa idinka dartiin inaad wanaagsanaatiin oo facayn ugu horumartiin oo aad dalkiinna joogtiin ayaan jikada ugu jiraa hawsha idinku hayaa ma waxaasaad iga qarinayso hooyo hooyo waxa aan doonayaaba waa inaan adiga jikada kaa saaro iyo dhibaatada taas ayaana igu kalifta hooyo inaan la go'aansado tahriib dhallinyarada hooyo anigu taa ma ogoli kugumana raacsani haddeeraanan aabbaha meelna ku sheegin oo aynaan ku sheegin oo aad ogtahay adnama inaa ku darsantid baa rabtaa oo aad cidlada nooga tagtid allah
haa haa aboobe hooyo waa runteed ma waxaad doonaysaa aniga iyo hooyo inaad keligeen halkan nagu cidlaysid reerka yaa u rag ah walaale hanaga tegin hana cidlaynin waa runtiin laakiin aniga halkan wakhti badan ayaan ku luminay kuwa innaga nala mid ahna way tahriibeen oo anfaceen dadkoodii tahliilow talada ku dar kuwo kale oo badan inayan adduunka meelay ka joogaan inaan la ogeyn xabisyo aan la aqoon iyo bada ay ku dhammaadeen hooyow halkaagaan joog hooyo warkaaga weligay ma diidin adigana hadda ii oggolow hooyo inaan dhallinyaradaas aan ka harin oo aan la tahriibo naaya weliba uu igu sii wadaaye see yeelaa aniga haddii aad weydiisid maya aniga haddii aad i weydiisay tahliilow taa maya baan ku idhi inaad intaad tahriibtid annaga meesha aad nagu cidlaysid hooyo waa kaa diiday waayahay hooyo waan iska joogayaa haddii aadan ii oggoleen waan iska joogayaa halkaagan ayaan kuugu ducaynayaa oo aad wax walba ku helaysaa haddii ilaahay yidhaahdo ee walaashaa iyo aniga hooyo wehel baan kaa dhiganaynaa waa isweheshanaynaa hooyo ha naga tegin dadkaa ha raacin hooyo ha naga tegin ma cidlaa nooga tegaysaa haddaanu odagiilaanay aadnama ku darsamaysaa hooyo waayahay hooyo waan iska joogayaa haddaadan oggoleen waan iska joogayaa hooyo ducadaadaan rabaa khayr allaha ku siiyo khayr allaha ku siiyo Amiin hooyo, haddi amiin.
facaa ugu horeey facaa naakaala wiilka faataxada u mar naakaala wiilka faataxada ila mar ilaahu khayr ku siiyo waa baarigaygii ha ha
asalaamu calaykum dhammaan dadka golaha shirka fadhiya galabta waxaanu u ballansanayn inaannu halkan ku kulanno waxyaabo badan oo deegaanka la soo gudboonaaday inaynu ka wada hadalno taas runtaw madii hore butub ahna maybaka dhaganaaytay isku warqabka iyo anaywal inas sheegowka doogniiwad aw nuurow ahay waa runtaaye mad caliyoobow haddii aan qodobeeyo shirkeennaan galabta waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ay keentay isbaaradii uu dhigtay ninka la yidhaahdo jigre iyo sidii lagu xalliyey iyo ballamadii ay soo qaadeen odayaashu waan garannay
taa waxaa weheliya tahriibka ku soo kordhay deegaanka tubcaano iyo dhallinyarada ka sii baxaysa deegaanka iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo sidii guud ahaanba mustaqbalkooda tubcaano iyo howlaha sugaya
taasna Ee, waxaa ku horaynaya hadalka macallin basbaas oo isagu ka mid ahaa ergadii dhibaatadii isbaarada aaday haye macallin basbaas waad mahadsan tahay awnuurow inkastuu awnuurba hogaaminayay ergadaas madaxda uu noo ahaa haddana uu haddii uu hadalka igu soo wareejiye aan wax ka sheego wixii aan kala kulannay waa sidaas weeye noo sheeg horta dadka aanuda gobosha isugu nimid waxay u badnaayeen akhyaar wanaagsan oo garta geli jirtay waa kaas inkastoon markii hore isla dhaafi weyne in la keeno ninkii dilka geystay Haye.
ayaa haddana hadalkii xaggooda laga dabciyey in dhiiggii la kala qaato mag dib dambana ay arrintaasi u dhicin garanay
macallin basbaasow maxaa keenay tanaasulka ay nimanku tanaasuleen halkaa waxaa keenay sharafta iyo nabad jacaylka lagu yaqaano tubcaano oo horay dhibaatooyin caynkaas ah intaa loo geystay wanaag iyo xal wanaagsan ku bedelatay
Ee, waxaa iminkana gacanta taagaya ninka lagu magacaabo med caliyow oo isna ergadii ka mid ahaa sidaa la socota horta anna intii maalin basbaas eri wal anaka zaa'id yowma laa mayka daray dooga jigre hataba shirka fadhiya ini isbaaradaas meelo ku uso may weeli dhee inti isbaaradaas meeliyaala nabad noo dheerta may baa dheeyo tii hora tulamad ah ama tukudoran isbaarada la qaadi mayo isbaarada la qaadi mayo markii xabaduhu dhacaayeenna dee raggu rag bay ishayeen oo iska dhicinayay kuwa dhintayna maxaa horta meesha soo mariyey midda kale ninka kan ku dhintay rasaasta loolama qastiin taasna fiiro gaara ha loo yeesho
Ee, haddana aan hadalka siino odayga xoolo-dhaqatada ku soo qaxday deegaanka tubcaano oo isagu sharafteeda le sidii aad ogeydeen oo wanaagsanayd ee ay noo soo dhoweeyeen dadkii ninka laga dilay waad mahadsan tahay ownuur waxaa la- waxaa la yidhi meel waa laga maqnaadaa ama waa laga muuqdaa haddaan ahay odaga reer guuraaga waxaan kuu sheegayaa maanta wixii ka dambeeya inaan si fiican ula qaybsan doono reer tubcaano dhib iyo dheefa waajib bayna nagu tahay taas maadaama ayna soo dhoweeyeen degaankiina aan ka mid noqonnay aniga waxay ila tahay deegaanka tubcaano iyo dadkeedu isbaara uma dhaxayn karto haddii nabad la doonayo waa sidaas run waaye aniga waxay ila tahay in jikre waqti la siiyo uu isbaarada uga qaado والله وار مغلا وار مغلا وار مغلا وار مغلا وار بلاش بعد السودان نيسا وار بلاش بعد السودان نيسا وار بلاش بعد السودان نيسا ولا إنا سحة الله قادم إسبارة وحا إقبحي خرش يا أبابل يا دب يا أنت هولك الشيء بينا وح ورا كهين مركا إسبارة هلا قادو شكرا إسبارة هلا قادو إسبارة وأقول ليسا ويقول ليسا jigre adiga sug sug sug akhayaaray horta aniga galabta hortiinna waxaan ka ballan qaadayaa wax allaale iyo wixii ooga baxay jigre isbaarada inaan aniga bixiyo laakiin waxaa ka horraysa hadduu ogol yahay isaga uu yeelo aniga waa dhiibayaa qarashkaas intaana ku dhiibaa taasna ku dar taasna ku dar oo ha ilaawin in ay qiimo badan iyo dakhli badan oo degdeg ah ay soo saarto isbaaradu maalin walbana ay kharash saa'id ah soo saarto taasa ka tegi taasaa kaa khaldan ma ahan bahashatan hal mar in lacagteeda la bixinaayo maalin walba maalin walba saasay lacag u soo saarta Ade waa ku fahmi- hal irmaan weeye waa bahashu.
ku fahmi jigre waa ku fahme aniga wax damba maba u noqonaya waxaan ogolahay wax walba ha qaadato wax walba ha nooga baxdo lacagba aan dhiibne doolarba ha noqote in isbaaradan la qaado waan ka soo fiirsanayaa taas taas waan ka soo fiirsanayaa laakiin ha ku cabeebinina maya ha ku cabeebina taa anaa kuur ha ku daalinina hayehe bal waqti waad haysataa aad uga soo fiirsata jigrow jigrow waqti waa haysataa haddii ilaahay tawfiiqda ku waafajinayo aniguna intaas waxaan ku darayaa intuu ka fiirsiga ku jiro isbaaradaas wixii dhiba ay keento isagaa mas-uulka ah waa sax arrintaas waana in lagu talagalaa wixii dhib ah oo ay geysato muddadaas
horta waxay ila tahay aniga arrinta tahriibka ku saabsan in la hor joogsado laguna dhaqaaqo in laga waaniyo dhallinyarada iyo dadka naftooda qarka ka tuuraya ee u baahan tubcaano iyo horumarkeedaba allah hadda waxaa tahriibay dadkii ugu firfircoonaa deegaanka uu ka mid yahay dhuubow shoobaay iyo ciyaalkii yaryaraa oo anigu aan dirka uga reebay tahliil oo raba weliba isagu inuu dhuumashaal ku baxo waa runteedina faarax dheere yaa haray marka dadkiiba tage
go'aanadii shirkii kan ka horreeyey looga wada hadlay hana loogu horraysiiyo midda biyaha nadiifta ah iyo inuu calibaasho ku dhaqaaqo fulinta arrintaas haddii aan soo gunaanado shirka iyo hadalka waxaa isu dardaarmaynaa in lagu dadaalo nabadda iyo horumarka sidii awalbana looga bartay lana fuliyo go'aamadii dhammaan lagu soo gaaray shirkii kuwan ka horreeyey
maya aniga jiglaan in yar odhanaya idhegaysta isbaarada dooni meyne dantaada garo isbaarada dooni meyne dantaada garo dantaada ha kale xanino daacadnimo ku dhimo dadkaaga ha kale xanino daacadnimo ku dhimo dintan kugu dhaariyaye dawga badan ka joog
aabbe durbadeeda waa timid maxaa maxaa kugu dhacay waan ogahay aabbe maxaa meesha i dhigay haddii aan carruurta quraacda soo siiyo hore ayaan u soo dhaqaaqayaa oo maxaad isaga joogi weyda aabbo
oo maxaan ku joogaa aabbow haddii uu dhuubow baxayaa kale kuugu halleeyaa aabbe waa runta waa runta aabbe marna waxaad tahay kaalmadeeda marna waxaad tahay curadeedii marna waxaad tahay xooggayga aabbe aad baana kuu jeclahay haa aabbe hadda ii sheeg maxaan qabtaa awal hawsha way yareed haddase markii aan gadannay dhowr dibi ayaa waxaa loo baahan yahay aabba inaan keensanno xoog kale oo kira ah raadsanno hadda aanu keensanno maxaa yeelay aabbe keligeen kama shaqayn karan beertu way weyn tahay dhaqaalihiina way sii batay waxaana way sii ballaarteen aabbe haa aabbow waa runtaa haye waxaanse u malaynayaa Haa.
in la heli karo Haa.
dad badan oo shaqadoon ah waa runtaa waa inaan ku tala galnaa sidaas ee hadda bal soo dhaqaaji dibidaas meesha ku xiran birta igula xir haa aabbe aniguba waxaan rabaa inaan arko sida birta dibiga loogu xidho
aabbe adiga gabar ayaa tahay shaqadan laguguma talagelin wax kaloo badan oo aanay raggu qaban karin ayaad qaban doontaa oo ay ka mid yihiin hooyanimada keen aabbe ii dhiib aan eego sida birta loogu xidho waa tani hoo birta aabbe ii dhiib aabbe aan si fiican u fiiriyo sida loogu xidho aabbe waa farsamo la baran karo ragga uuna kuma koobno aabbo waa farsamo la baran karo Ha, oo ha.
ragga uun keliya kuma koobno haa waa runtaa aabbe awalba adiga gabar keliya maahayn oo ragga iyo wiilasha ayaad wax la qaybsan jirtay hoo xarigan orod qoorta u geli waayahay aabbo waxaan u malaynayaa markaan inuu diyaar yahay haa waa diyaar waa diyaar markan aabbe dibiga kale haddii aan raro oo aan diyaariyo bal ka waran hadda maya aabbe midkan aan ka wada shaqayno ee adiga hoggaanka qabo anigana birta ayaan ku qabanayaa warlaama iyo araquura wargeed lagu toolaa waroosti laahadna dig hobeyaahilaa warobeyaahilaa wasaaco saacada warxuma siisiid uri hobeyaahilo hobeyaahilaa warlaama iyo araquura wargeed oo lagu aabbow sidaasoo dhan ma loogu heesaa beerta haa aabbe beerta iyo dibida iyo xoolaha kaleba waa loo heesaa waxaa lagu magacaabaa heesahan oo kale hees howleed oo waxaa laysku dhaafiyaa howlaha adag waxaana laysku dhaafiyaa laysku iloosiyaa daalka badan Tubcaanoy lama huraan, tubcaanoy lama huraan. Tubcaanoy lama huraan, tubcaanoy lama huraan.
sheekadaasi lama huraan gebagaba ayay u tahay idaacaddeenii fiidnimo iyo barnaamijkii dabargoynta cudurka dabeesha waa anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan iyo dhammaanba v o a oo idinleh intaynu mar kale kulmi doonno isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.